maanta wax noo sharaf haddana wasaaraadka khayraada biyaha inaannu halkan ku daafurno o aad nala daafurtaan xeerkii lagu maamuli lahaa biyaha waxaanu dhammaanteen ognahay ilaahay hadiyadda u weyn ina siiyey ugu qiimo badan inay tahay biyo biyuhuna haddii aanay jirin noolini ma jirto haddaba waxayna la gudboon dhammaanteen biyaheenni aynu haysanno sidii aynu u dhaqaalayn lahayn u maamuli lahayn uga faa'iidaysan lahayn xeerka biyaha maanta halkan aanu ku daafurayno oo muddo badan laga soo shaqaynayey oo wakhti badan qaadatay oo labada baarlamaane labada guurtida iyo baarlamaankuba ay markay muddo badan akhriyeen dariseen saxeexay oo yidhi waa xeer lagu dhaqmi karo biyahana lagu wadi karo ay saxeexa u ku duugeen dabeedna loo soo gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed jiilaayo isna uu saxeexay ayaa maanta wax noo sharaf ah inaannu soo hordhigno ummadda u sheegno xeerkanu waxa uu yahay waxa uu ka turjumayo sidii loogu shaqayn lahaa waxaynu ogsoonnahay dhammaanteen wasaaraddanoo marka hore ka tirsanaan jirtay wasaaradda macdanta iyo biyaha tabarka la odhan jiray iminka ay inay gooni u taagan tahay oo ay tahay wasaaradda khayraadka biyaha waana ta loo igmaday ina ay maamusho hagto ilaaliso khayraadkaa ilaahay inuu mastee biyaha ah waxaa kaloo aynu dhammaanteen wada ognahay inaynu ku jirno wadammada la yidhaahdo biyaba ma helaan oo marka dunida la eego biyaha la isticmaalo iyo qolo walba intaa haysato waxaynu ku jirnaa kuwa ugu hooseeya taasoo jirta intaa aynu helno inteeda badan kama faa'iidaysano sidii loogu talagalay waxaa kaloo jirta oo aan nin qof walba uu indhihiisa ku arkaa biyaha aynu hello ee raxmaadka ah ilaahayna siiyo siday u dhan yihiin intooda badan boqolkiiba siddeetan inay badda ku sugmaan iyakoo wata ciiddii iyo dhoobadii wanaagsanayd mineralskii iyo wax alla wixii ay faa'iido lahaayeen intay dhulka ka soo xaageen si ay u socdaan dhammaantood ay badda galaan waa nasiib darro waxna loo baahan yahay wasaaradduna ay maanta diiradda weyn saaraysaa sidii biyaha qulqulaya ee badda gelaya ee wax alla wixii macdan ahaa iyo wixii dhoobo wanaagsan wax ku soo bixi lahaayeen badda ku shubaya sidii loo qaban lahaa waa muhiimad waa arrin ay wasaaradda doonayso inay aad iyo aad wax uga qabato haddaan halkaa waxay sii taabto arrintaa iyada ah iyo sidii biyo xidhana loo samayn lahaa iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa biyaha iska tegaya hay-ado badan baanu la xidhiidhnay waxayna noo muujiyeen diyaar inay oo yihiin inay hawshaa wax nagala qabtaan annaguna waxaannu ku dadaalaynaa meel kasta oo ay nala gasho inaannu xaqiijinno sidii biyaha inaga baxaaya aynu u qabsan lahayn xagga beeraha u dugi lahayn wax soo saarku inoogu kubci lahaa biyaheennuna aynu baaqan lahaayeen maanta oo ay tahay maalin axada bishu afar iyo labaatan waxaannu doonaynaa xeerka biyaha idin hor yaalla inaydin nala aragtaan nala kaxaysaan nala daadihisaan oo aad ilaa degmo gobol meel kasta sidii loogu dhaqmi lahaa biyaha laynoogu ilaalin lahaa aynu u wada ilaashan lahayn inaydin maanta gacan naga siisaan nala aragtaan